waddamada g n la ysku yidhaahdo ee hore u maray iyo dowladda soomaaliya ayaa maanta heshiis cusub oo ku aadan dhammaadka burburka iyo bilowga horumarka ku saxiixday magaalada muqdisho waddamada hore u maray oo dhowr xubnood ay ka joogeen muqdisho ayaa dhinaca kale dowladda soomaaliya waxaa ka joogay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid wasiirka maaliyadda mudane maxamuud xasan suleybaan iyo xubno kale waxaa sidoo kale madasha joogay wakiilka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya iyo saraakiil kale oo qaramada midoobey ka socday waxaana heshiiskaasi goobjoog ay ka hayeen xubnahaasi ay soo dhoweeyeen waxay sheegeen madaxda g ee muqdisho maanta heshiiska cusub kula galay dowladda inay ka taageeri doonaan dhinacyada ay u baahantahy dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shidoon saacid ayaa ka mahad ceshay heshiiskani cusub iyo taageerada ay siinayaan dalalkaas dowladda cusub ee soomaaliya ee baxnaanada u baahan hadda boliiska dalka jarmalka ayaa xidhay nin soomaaliya oo maangelyo doon ahaa kaas oo looga shakiyey inuu xisaabiye uu ahaa koox burcadbadeed soomaaliya oo sanadkii afduub u geystay markab saliid siday boliisku waxa ay sheegayaan in laga qaaday muuqaalo faraha gacmihiisa ninkaale la xidhiirinayo markab dhowr milyan oo dollar oo madax furasha laga bixiyey boliiska gobolka la yidhaahdo lowa saxoni ayaa sheegay in ay adeegsanaha oo magaciisa lagu soo koobay ma lagu xidhay arbacadii lasoo dhaafay xarun qaxooti oo ku taalla magaalada giiseen waxaana booliisku ay tilmaameen in sawirka faraha lala xidhiirinayo afduubka loo geystay markabka la yidhaahdo marida iyo labailabaatan shaqaale oo la socday markabka ayaa koox qarax oo loo malaynayo inay yihiin miino dhulka lagu aasay ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agaarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee caasimadda dalka qaraxyada uu ahaa kuwo isxigxigay oo bartilmaameedkooduna uu ahaa saraakiisha sida ay sheegeen ee ciidamada gaadiid ay ciidanka la socdeen ayaa waxaa la tilmaamay in aan wax khasaaraha geysanin saraakiishu waxay tilmaameen inaysan jirin wax dhimasho ama dhaawac soo gaaray ciidamadii goobta marayay markii qaraxyadu ay dhaceen ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas miinada waxaase xubno ka mid a saraakiisha ciidamadu ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab
iyadoo muddo afar maalin aysan shaqaynin gawaarida ka dhex shaqaysa magaalada muqdisho iyo sidoo kale marka ayaa waxaa maanta dib u howl bilaabay gaadiidleydaasi iyagoona cabashadoodii ahayd isbaarooyin tiro ah oo halkaasi la dhiganayay muddooyinkii lasoo dhaafay ay kala hadleen dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta wadayaasha gaadiidka iyo dadweyne aada u careysan ayaa muddo afar maalina waxay wadeen banaanbax ay kaga cabanayaan isbaarooyin si bareer ay u dhiganayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya arrinta ayaana markii dambe waxaa soo dhexgalay ciidamada amisom ee ka agdhowaa eriadaasi waxay ku qanciyeen dadweynihii in ay dib u howl bilaabaan lagana jooji doono isbaarooyinka sharci darada ah ee lacagaha looga qaadayo magaalada muqdisho iyo inta u dhexaysa degmada afgoy ayaa markii hore waxaa yiilay ilaa iyo lix isbaaro kuwaasoo si sharci darra ay ugu qaadanayeen ciidamada halkaasi ku sugan gawaarida ayaa waxaana jirin maanta meel lagu qaaday isbaarooyinkaasi waxayna ka dambeysay ka gadaal markii bieleyda halkaasi ka shaqayso iyo sidoo kale dadweynihii ku safriyay wadadaasi ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin ay kaga cabanayaan isbaarooyinka iyo sidoo kale kufsiyo muddadii ugu dambeysay lagula kacayay dumarka raaca gaadiid dhanka kale waxaa maanta isgoyska suuqa bakaaraha ee degmada hodan lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo saarnaa gaari bl ka gadaal markii si bareer ah uu xabado ugu furay gaarigii u saarnaa askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya dilka ayaa ka dambeeyey ka gadaal markii askariga uu weydiiyey lacag baad ah gaari halkaasi marayay waxaana ka madax adeegay dalab askariga wadihii gaariga waxuuna kaxeeyey gaarigii ka gadaalna waxay sababtay in uu xabado ka daba rido uuna ku geeriyoodo wiilka dhalinyarada ah durba waxaa goobta gaaray askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya gacanta ku dhigeen dambiilihii ka dambeeyey dilka wiilka dhalinyarada ah waxaana loo taxabay xabsiga warbixintan muqdisho waxaa ka soo diray waryahayaga maxamed nuur amiin shan qof ayaa la sheegay inay dhinteen toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii xalay ay ku dagaalameen duleedka magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo amisom oo garab ah iyo kooxda al-shabaab oo duulaan kusoo qaaday fariisan ay ciidanku halkaa ku lahaayeen taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya ee deegaanka goofgaduud oo halka dagaalku ka dhacay maxamuud maxamed jiirey ayaa sheegay in dagaalka uu socday muddo kooban khasaarena ay duldhigeen sida uu yidhi dhinacii soo weeraray weerarka ayaa ahaa mid gaadmo waxaana uu tilmaamay maxamuud in hadda xaaladdu ay degan tahay ciidankooduna ay gacanta ku hayaan deegaankii lasoo weeraray goofgaduud waxaa dhowaan ka baxay ciidamo etoobiyaana oo kala hore halka al-shabaab ka saaray waxaase la wareegay markii halka ay ka baxeen ciidankaas etoobiyaanka ciidamo kale oo kuwa dowladda soomaaliya iyo amisom ka mid ah
warkii o ad ka dhegeysanayseen radio wardheer akhyaarta qiimaha ee qaduulinta inaga mudan waa naga intaa